dhulkiisa u shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa u shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla dhismaha dowladnimada iyo xasilinta dalka walaalayaal aan wada jirnooy walaalayaal qodobada aanu barnaamijka toddobaadkan idinku helno waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo markii ugu horraysay guddoomiyey shirka xasilinta dalka ayaa sheegay in wasaaraddu ay xoojinayso wada shaqaynta hay-adaha kala shaqeeya arrimaha xasilinta iyo daadejinta awoodda dowladda in dib loo soo nooleeyo loo dhiso xaruntii adeegga bulshada ee degmada wadajir labo inaan tusno kooxaha argagixisada wax kastay naga dumiyaan shacabku inuusan ka daalaynin inuu dib u dhisto waa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo dhagax dhigay dhismaha xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir oo sanadkii tegey qarax lala beegsaday ku burburtay dowlad goboleedka jubbaland oo ku howlan samaynta guddiyadii ka shaqayn lahaa dhismaha golayaasha deegaanka ee heer dowlad goboleed waraysi ayaannu idiin haynaa horumaradii la sameeyey degmooyinka la dhisa xudur iyo bardaale iyaga waa la dhisay laftirkooda maxaa caqabadaahoo jiray hadda maxaa la qabanayaa oo iyadoo taas laga shidaal qaadanayo maxaa laga bartay caqabadihii sanadkii tegey ee dhismaha golayaasha deegaanka muxuuse yahay qorshaha sanadkan barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegtay in meel wanaagsan ay u marayaan howlaha lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee dowlad goboleedkaasi iyo waxaan idiin haynaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan dowladda siraliyon oo ka mid ah dalalka afrika oo soo dalbatay isticmaalka qorshe qoraalka hannaanka qaran ee dowladaha hoose ee soomaaliya ee wadajir wasiirkii dowladaha hoose ee siraliyon markii uu arkay qorshahan wadajir aad ayuu ula dhacay wuxuuna codsaday in wax laga baro lalana diyaariyo waxaa barnaamijka soo saaray maxmed nuur macali maxamed waxaa farsamaynaya kees cali shire waa mar kale iyo barnaamijka wadajir yagii rumaadow walaalayaal wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane waa tahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo markii ugu horraysay guddoomiyey shirka xasilinta dalka ee bilaha ah ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay xoojinayso wada shaqaynta ay la leedahay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta iyo dowladaha hoose waxaan ku faraxsanahay maanta inaan guddoomiyey shirkii xasilinta oo lagu qabtay xalane oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo bartnerska la shaqeeya arrimahan kala shaqeeya wasaaradda arrimaha nabadda samaynta degmooyinka xasilinta arrimahaasoo dhanaa maanta meesha looga hadlay haddana shirku weli waa socdaa marka waxaa runtii dhiirigelin lahayd sidii arrimahaas ay uga hadleen mas-uuliyiintii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka socday sida ay uga warameen arrimaha xasilintu meesha ay marayaan iyo mustaqbalka meesha ay u socdaan annaguna ka wasaarad ahaan waxaan leenahay mas-uuliyadda inaan qorshayno hubinnona hirgelinta mashaariicdaas xasilinta hadday tahay degmooyinka iyo hadday tahay gobollada iyo hadday tahay banaadirba si heer qaran ah inaan gacanta ugu qabanno marka waxaan rajaynaynaa shirarkaanana inay sii socdaan dadaalada muuqda oo iskaashiga ah oo ka dhexeeya wasaaradda iyo bartnerska howlahaana ay sii kobcaan kolowna annagu waxaan ka shaqayn doonaa aada iyo aad in dadka ka shaqaynaya arrimahaas xasilinta ay isku halbog wax ka akhristaan oo barnaamijyadu ay noqdaan barnaamijyo cadcadoo marka horena la qorsheeyey marka la fulinayana ka qaybgalkooda aada iyo aada la isaga kaashado runtii dhiirigelinay leedahay aniga waa maalinkii ugu horreysa oon kasoo qayb galo shirkan xasilinta intaanan shir ka imaana shalay iyo daraad iyo dhanka wasaaradda waa layga brief gareeyey howluhu sida ay u socdaan aadaan ugu niyad weynahay in waxweynu ka soo bixi doonaan isugeynta barnaamijyada ku aadan xasilinta waaya marka aragtida hay-adaha caalamka i- iyo si gaara beesha caalamka ee qolooyinkan taageera barnaamijka xasilinta iyo dowladaha hoose ee shirka ka qaybgalay sidee ku kula muuqatay
wallaahi wax badanaa ii dhiman oo ah inaan la falgalno ka wasaaradahaan een, dadka caawiya barnaamijkan xasilinta oo badankoodu hadda shirka saaka ka soo qayb galay laakiin guud ahaan waxaan dhihi karaa waxaa ii muuqata niyad sami iyo dadaal ku wajahan in la najixiyo barnaamijkaas xasilinta dhammaantiis hadday tahay een, dhisidda golayaasha degmooyinka hadday tahay taageeridda horumarinta een, qaarkood badan hadda intaan la socdo waxay wadaan mashaariic ku aadan maamul dhisidda iyo maxaa la yidhaahdaa adeegyadii bulshada in la soo nooleeyo in la sameeyo oo la hirgeliyo mashaariic ku aadan een, infrastructure-ka jidad biyo marka waana u sii daadegi doonaa oo runtii waa hadda tirarka ugu waaweyn oo wasaaraddan laga rabo inay kala falgasho dowlad goboleedyada marka waxaan rajaynaynaa in kolla uun annagu wasaarad ahaan aan qaadano kaalinta ah in mashaariicdaas iyo howlahaasi ay shaqeeyaan dadka nagala shaqeeya oo een, bulshada caalamka ka socda oo ama hay-adaha ama dowladaha ama u n kana aan si fiican ugu hogaamino inay si macquula uga qayb qaataan si waxtara inay uga qayb qaataan howlahaas ugu dambeyn eh, halkan waxaad kula kulantay madax ka socotay hay-adda u s aid ee barnaamijkeeda xasilinta marka maxaad ka wada hadasheen maxaase ka soo baxay
wallaahi runtii een, mas-uuliyiintan ka socday us aidka waxay ka hadleen waxqabadkooda iyo mashaariicda ay ka shaqeeyeen oo runtii markaad fiiriso baaxadda ay lahaayeen waddanka dhan ay ka shaqeynayeen laga bilaabo een, een, jubbaland ilaa iyo puntland oo dhinaca kale ah oo ay ka hayeen ay ka hayaan wadaanna mashaariic ku aadan dhismihii een, degmooyinka een, mashaariic kor u soo qaadidda nolosha bulshada ah jidad een, wax badan oo howlaha inay hayaan ayay ayay noo sheegeen kolla uun waxaan aaminsanahay saraakiisha joogtay wasaaradda een, anigu wasaaradda weli waa ku cusbahay inay aada isula socdaan halkaasaana ka sii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo waana badan yihiin sida aan fahmayo dadka een, arrimahan xasilinta oo dhinacyo badana kala shaqeynaya een, dowladda dhexe iyo iyo dowlad goboleedyadaba marka waxaan rajaynaynaa inay inay guulaysato in dadaaladaas u guulaystaan waa mahadsanta kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye oo u warramayay barnaamijka wadajir haddaba barnaamijka xasilinta dalka muxuu uga duwan yahay sannado ka hor sida uu u shaqaynayey iyo wakhtigan la joogo wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya cabdulaahi xaamud oo ka mid ah dadkii ka soo shaqeeyey xasilinta ayaa waxa uu uga warramay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed sida uu arko
waa mahadsan tahay kan wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore horta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada waa waa hal cudud weeye hadda markaan aniga bilaabayay suspicion badan iyo fikir kala duwan iyo waxaa jiray kala shaki ku saabsan sida wax loo wadi lahaa laakiin hadda sidaad ka arkaysay dowlad maamul goboleedyada dadka ka socda wasiiradooda meesha fadhiya hirshabeelle iyo koonfur galbeedba waxay kulli qiraayaan inay dowladda dhexe ay tahay dowladdoodii waxay aaminsan yihiin wixii laga qabtay jubbaland wixii laga qabtay galmudug inay yihiin wax soomaaliya loo qabtay dowladda dhexe ay leedahay waxna si qofka gooni u leeyahay marka waxaa farxad aada ii gelinaysa maanta markaan imid in wada shaqaynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu yahay mid sii kordhaya kana fiican waagii markaan aniga aan joogay oo aada xoog leh waa arkaysaa jubbaland markay warbixinteeda bixinaysay yani siday ugu faraxsanaayeen inay sheegtaan waxyaalaha u qabteen degmooyinkooda iyo dadkii deegaanka deganaa waxyaalaha u qabteen inay soo bandhigaan farxaday ayagu ahayd annagan wayna farxad gelisa markay waxaas camal ka sheekeeyaan maxaa yeele waxaa loo qabtay waa qof soomaali ah wadankan maamulkiisii inkastoo uu federaaleyn uu noqday oo maamul goboleed la samay taas maaha inay soomaalinimadii soomaalinimadii ay kala tagtay soomaalinimadii waa isu soo dhawaatay maantana waxaad ka malqaati tahay safarkii hadda madaxweynaha kusoo maray gobolada puntland iyo galmudug siduu shacbiga usoo baxay yani shacbiga waa dowladdoon waa nabaddoon waxay raadinayeen wax taladooda iyo wanaagooda ka shaqeeya nabadeynta ka shaqeeya caruurta inay iskool aado dugsigiina aadi karaan ayagoon cabsi aysan ku jirin inuu qofka cisbitaal heli karo oo adeega bulshada loo fidin karo taasna waxay tahay mas-uuliyad saaran dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo shaqsi kastoo soomaaliyeed waa mid saaran marka waan u mahad celinaynaa dadka international partnerska ama ama saaxiibadeena gacanta nagu siiya facilitationka ama fududeynta ay noo sameeyaan inay waxyaalahaas u dhacaan laakiin waa wax soomaaliyeed annagayna beridan noo tahay marka aad baan waxaan ugu faraxsanahay maamul goboleedyada iyo iyo dowladda dhexe maanta xiriirka adag oo ka dhexeeya sidii loo dardargelin lahaa xasilinta soomaaliya ma jiraan wax caqabada ah oo aad u aragtid ay aragnimadaadii in looga gudbo qabashada shirarka noocaana wallaahi hadday qabasho la-aan jirto waxay u noqonaysaa xiriirintii baa xumaanaysa coordinationkiiyaa xun maayna inaysan qabsoomin qofna ay raalli kama aha qofna ma aqbalayo in shir loogu talagalay in horumarinta soomaaliya ama xasilinta soomaaliya laga qabanayo inaysan qofna kasoo qaybgelin caqabadaha haysta soomaaliya waa hadda aan aragno waa isku furka degmooyinka jidadkii isku xirnaanshihii magaalooyinkii oo ay tahay gacan naga siiyaan walaalaha naga amisom oo african unionka ka socdo gacan nagu siiyey tobankii sana ugu dambeeyay soomaaliya jooga haddana waxaa waxaa lagu jiraa shaqadii labaad oo ah in soomaaliya ay is xisaabiso in ciidankii soomaaliyeed xoogga dalka soomaaliyeed dibudhis fiican lagu sameeyo si ay qorshihii aan ugu talagalnay in ay amison lagala wareego arrimaha amniga ee soomaaliya gacanta ugu dhigi lahayd qorsheediya hadda socda oo si buuxo ku socda ra-iisul wasaarahana uu ka yahay hormuud ka yahay iyo madaxweynaha labaduba ay hormuud ka yihiin annagana aan ka xafiis ahaan iyo wasaaradaho kale o dhan aan aan ku tala jirno in si fiican ay uu dhaco arrintaas dowlada wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo u waramayey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iriisow ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha xarunta degmada wadajir ee gobolka banaadir waxay ku burburtay qarax ka dhacay sanadkii tegay ee dhismaha xarunta oo muhiim u ah adeega bulshada ayaa munaasabadii lagu dhagax dhigayey oo dhacday kowdii februari waxaa ka qayb galay xildhibaano iyo mas-uuliyiinta degmada wadajir gudoomiyaha degmadaasi cumar cabdulaahi xasan ayaa ka hadlay marxaladihii ay soo martay degmadaasi runtii maanta waa maalin aad weyn oo aad maaragta muxuu aha u qiimo sarraysa waxaan rabaa marka hore taariikh kooban inaan ka baxsho degmada facaweyne iyo marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay mudana gudoomiye xarunta degmada waxaa la aasaasay sanadkii kunsagaalboqoltodobaatankii iyagoo iyadoo lagu aasaasay olole iskaa wax u qabso waxaana lagu yaqaana degmada in ay leedahay xarumo badan oo ay dowladdii dhexe lahayd oo ay ugu horrayso xarunta dugsigii tababarkii xalane oo meelaha caanka oo degmada lagu yaqaano ah sidoo kale waxay caan ku tahay degmada wadajir waa degmada keliya ee gobolka banaadir oo aan weligeed laga gixin dagaaladii sokeeye ee ka curta dalka lix iyo tobanka degmo oo kalena gabaad ayay u ahayd iyo hooy xilli ay dowladnimada soomaaliya in la sheegto ay aad u adkayd mudana guddoomiye saamayntii qaraxii ka dhacay degmada shan iyo labaatankii ramadaan maalin talaado ah oo ay ku beegneed labaatankii juun laba kun toddoba iyo tobankii oo maalin talaado ah qarax aad u weyn ayaa ka dhacay degmada qaraxaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac intaba khasaarahaasi naf iyo maal iyo burburka degmada waxaa xusid mudan oo maanta aan u ducaynaynaa dhammaan intii ku waxyeelooday dhibkii ka dhacay degmada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso oo dhagaxdhigi kadib la hadlay bulshada degmada wadajir ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab aanay awood u lahayn in ay dadka soomaaliyeed niyad jibiyaan isagoo dadka degmada wadajirna ku dhiirageliyey inay la shaqeeyaan maamulkooda waxaan farxad weyn noo ah maamulka gobolka haddaan nahay inaan maanta u joogno xafladdan oo runtii aan ku dhagaxdhigayno degmadii wadajir xafladdu qiimo badan bay leedahay waxa kow in dib loo soo nooleeyo loo dhiso xaruntii adeegga bulshada ee degmada wadajir oo iska lahaayeen shacabka labo inaan tusno kooxaha argagixisada wax kastay naga dumiyaan shacabku inuusan ka daalaynin inuu dib u dhisto horena u socdo gudoomiyaha degmada iyo maamulkaba waxaan aad uga mahad celinayaa sidii sharafta lahayd oo ugu gurmadeen dadkii waxyeelladu ka soo gaartay waxaana marka hore u tacsiidaynaynaa dhammaan intii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxaas oo ujeeddadu ahayd in rajada shacabka laga baabi'iyo laakiin shacabka rajadiisa mid baaba'aysa maaha mid argagax iyo qarax ku baaba'aya midna maaha annaga ka dawlad ahaan oo dawladda hoose iyo maamulka gobolkaba waxaa naga go'an adeegga inaan gaadhsiinno shacabka u dhowayno xaruntaanna waa xarun u adeegaysa bulshada deegaanka bulshadana waxaan rabnaa inay xaruntooda xajistaan ka wada shaqaystaan waxaan rajaynaynaa inaa kulamo badan isugu imaan doono waa salaamantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
sanadkii tegey ee laba kun toddobiyo toban golayaasha deegaanka dhismahooda ayaa waxay ka bilowdeen koonfurta soomaaliya waxaa la dhisay laba degmo oo ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cabdulaahi faarax wehliye ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha sanadkan ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee ku aadan dhismayaasha golayaasha deegaanka waxaan runtii bilownay ololahan sanadkii hore bishii juun ayaan go-aanna ku gaarnay madashii wadajir ee lagu qabtay magaalada jowhar oo lagu soo gebangebeeyey magaalada degmada warsheeq runtii hamigeennu aad ayuu u sarreeyey wakhtigaas sidaas daraaddeed waxaan dejinnay maaragtay ilaa ilaa degmo inaan dhisno intii sanadka ka dhimanayd hase yeeshee caqabado jiray oo ahaa xagga shuruucda abaarihii dalka soo wajahay amniga iyo wacyigelin la-aan jirtay daraaddeed ma aanay noo suurtogelin ilaa iyo hadda waxaan ku guulaysanay in la dhiso laba degmo laakiin waxaan u arkaa anigu inay guul tahay oo aan iskuday fiican samaynay aan istijaabinay waxaana runtii tijaabadaasi si fiican uga soo baxay oo aan rabaa in loo hambaliyeeyo dowlad goboleedka koonfur galbeed sanadkan hadda waxaa qorshaha ku jirta oo hadda u diyaarsan in qaarna lagu jiraa qaarna la rabo in laga howl bilaabo ugu yaraan lix iyo toban degmo oo aan rajaynayno insha allahu sanadkan intoosa dhammaan in howlahoodu soo dhammaadaan haddaba caqabadihii sanadkii tegey maxay ahaayeen maxaase laga bartay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya cabdulaahi maxamuud asari ayaa uga waramay barnaamijka wadajir waxaana wareystay maxamed nuur macalin maxamed
horumaradii la sameeyey degmooyinka la dhiso xudur iyo bardaale iyaga waa la dhisay laftirkooda maxaa caqabadaha oo jiray maxaa lagala kulmay in lagu barta waa waxaa kaloo ayadana xusid mudan een, ah, hadda maxaa la qabanaya oo iyadoo taas laga shidaal qaadanayo marka wasaaraddu workshopkan waxay u soo qaban qaabisay in ay isku wareersaan- isku wareystaan een, ah, wasaaradaha eh, lugta ku leh ama qaybta ku leh muhiimka ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha haweenka dib u heshiisiinta eh, heer federaal iyo heer dow- dowlad gobole- go- goboleed oo la doonayo inay howlahaani muhiim ama lafdhabar ay u yihiin inay iska waraystaan maxaan qabanay maxaa caqabadahona qabsaday caqabadaha markaan macnaha wax ka sheegno waxaa ka mid ahay in dadku aysan weli een, ah, aysan fahmin oo wacyigelintii loo baahnaa aysan gaarin een, ah, dhaqaalihii loo baahnayna aan ah, weli la helin ah, waa caqabadaha qayb ka mid a dadku ma haddii dhaqaala la helo ayaa meel walba la tegi karaa waxaa kaloo ayadana caqabada een, dadkii weli waad ogtahay maaragta maxaan ku ihahdaa waxawaaye aad uma dareensana federaalka laftirkiisi ma laftirkiisu aad soomaalida uma taqaano waa la qaatay keliya een, iyada laftirkeeda ka wada hadal iyo waxba u baahan yahay marka qayb ka mida waaye marka macnaha markii la leeyahay siyaasadda loo wada dhan yahay waxaa waaye haddii federaal la qaadanaya noocaa qaadanaya moo dhalka la qaadanaya muxuu yahay een, maaragta maxaan ku rahdaa sharciyana u baahan yahay waxaasoo dhanna waxay u baahan tahay ka heshiin guud oo soomaalidu ay ka heshiiso marka caqabad qayb, qayb ka mida waaye in ummadda soomaaliyeed ay wax ka heshiiso islamarkaasina macnaha sharci loo sameeyo golaha deegaanka golaha deegaanka haddaan sharci loo samaynin oo sharcigaas aan la ansixin oo golaha bar- baarlamaanka ee heer ma dowlad goboleed aan laga ansixin oo eh, golaha wasiirada aysan maaragta maxaan ku rahdaa ansixinin m- waxba lama dhisi karo marka caqabada qayb ka mid ah sida haddaan kuu sheegaya marka jubbaland iyo iyo southeast iyaga waa ansixiyeen labadaana waa un process waa dhadhow yihiin ayaga marka haddii aan la samaynin dib u dhaca imaanayo marka caqabaday qayb ka tahay
aad aad maqlaysay eh, idadiilo iyo rajo marka maxay ahayd waxa si si guud cabsida laga qabay ka hor inta aanay bilaabin doorashada eh, ee golayaasha deegaanka maxaa ah, idadiilaha oo farxad ah oo ka farxinayay dadkii goobta ka hadlay oo beesha caalamka ahay waxaa ka farxinayay meel aan sharci ka jirin waxba lagama samayn karo meel aan dadkeedu madaysnayn waxba lagama samayn karo qof walba dhan ayay wax u jiidanaysaa farxadda marka ka muuqata waxay tahay dadkiioo u soo jeedo wada jiro diyaar u ah inay iyaga macnaha waxay leeyihiin samaystaan isku cod ah maaragtay isku wax doonaayo waxay leedahay irid albaab laga galo albaab- albaabka laga gelayahayna waxaa u ah wasaaradda ar- macnaha maxaan ku rahdaa dowladda federaalka khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka i oo haysato garabyadeeda wasaaradaha arrimaha gudaha ee heer macnaha een, dowlad goboleed haysato oo isla socoto isla markaasina haystaan degmooyinkooda iyo gobolladii ayay ka soo jeedeen oo wada doonayaan arrintaanu inay muhiim tahay doonayaan waxyaabaha iyaga baryoritiska u ah ama muhiimadaynta u ah in ay yidhahdeen waxaanaan u baahnaa waxaanaan u baahnaa waxaanaan u baahnaa in lagala caawiyo iyagoo aanan kala soconin marka waxa farxadda leh oo maaragta maxaan ku rahdaa marna aan la iloobi karin waxaa ah dadkii oo isku mida waxa iyaga ka maqanay yaqaaniin isku waxna doonaya macnaha maxaan ku dhahda oo ah in soomaaliya oo marka ugu dambaysa soomaaliyada oo nabada oo federaala sida hiigsiga wasaaradda arrim- macnaha maxaan ku dhahda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka u yahay soomaaliya oo nabada oo federaala maaragta maxaan ku dhahda in la gaaro sababtoo soomaaliya oo oo oo oo dowladda federaalka la yidhahda soo ma federaalka marka macnaha waa awoodii oo la daadejiyay hadda golaha deegaanka waa awoodii oo hoos loo sii dhigay waa la kab saddexaad oo la samaynayo heer macnaha dowladdana waa heer federaal iyo heer state iyo een, council formation hadda la samaynayo waxyaabaha la yidhahdo golihii deegaanka marka ummaddii oo iyada sidaa isugu wada xiran oo doonayso inay nabad hesho inay maaragta maxaan ku rahdaa maamul loo wada dhan yahay helaan ku xiran maaragta maxaan ku rahdaa dowladdooda federaalka oo oo maaragtay ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha taas waa yadidiilada ugu weyn oo aan wada rajaynayno meesha aan u soconana waa meeshaas sababtoo ah haddaanan maaragta waxaas la helin macnaha wax soconaya macnaha ma jiraan Eh, fariinta aad gudbin lahayd eh, maxay tahay adigoo ka abaaraya eh, shaqooyinka horyaala wasaaradda arrimaha gudaha fariinta aan gudbi lahay way iska caddahay mid waxaan dhihi lahay een, bahwadawaagtana taageerto waxaan dhihi lahayn runtii waddadii caddeeda ayaan maaragta qabsannay maanta waa midaysannahay hal cod aan leynahay walaalayaalow maaragta maxaan ku idhaahdaa nagu taageera arrintaas taas waa dadka maarata maxaan ku rahdaa bahodaagta nala na taageero naga taageera arrimahan waxaan kaloo dhihi lahay ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahay waa inaad taageertaan dowladdiinna federaalka dowlad goboleedkiinna iyo kawnsallada hadda la samaynayo sababtoo ah tartanaa soo socda tartanka soo socdo degmo hebel macnaha waxaasay qabsatay horumarkay samaysay jidadkay dhisatay caafimaadkeeda biyaheedii maarata maxaan ku rahdaa okay nabadgelyadeedii waa fiican yihiin waa tartan fiican haddii degmadii kugu dhegan aysan waxba ka jirin laftirkeeda waa dhibaatay kugu tahay dadkeedii aa ku imaanaya fariinta aan gudbinaya marka waxay tahay in tartankaas laga wada qayb qaato si yidadiirada ummadda soomaaliyeed ay u soo laabato hadday dalka gudihiisa joogto hadday dibaddiisa joogto aada umahadsan tahay kaasi waxau ahaa xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta mudane cabdulaahi maxamuud xasan waa mahadsan tahay mudan
waa tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegtay in meel wanaagsan ay u marayaan howlaha lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee degmooyinka baydhabo baraawe iyo ceel berde oo ka kala tirsan gobolada shabeellada hoose baay iyo bakool agaasimaha guud ee wasaaraddaasi cumar maxamed macalin ayaa u warramay barnaamijka wadajir waxaan ugu horreyn weydiinay wixii u qabsoomay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya haddii aan ka hadalno dhismayaasha golaha deegaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya degmadii ugu horeysay ee loo sameeyo golo degaan oo isdoortay waxay ahayd degmada xudur waxaana calimasaarkeeda uu dhacay shan iyo tobanki bishii oktoobar sanadkii hore ee laba kun toban iyo toddobada si wanaagsan ayuuna u dhacay maaragtay muddo laba bilood iyo bar ku dhowaada ayuu broseska socday kadib waxaa xigay degmada bardaale oo iyana bishii nofembar la bilaabay broseska golaha deegaanka wuxuuna dhammaaday bishan janaayo afar iyo labaatankeedii ayuu soo gabagaboobay iyadana waa lagu guulaystay oo si wanaagsan ayuu ma aragtay uu u dhacay golihii deegaanka guud ahaan koonfur galbeed si rasmi hadda waxaa ugu dhisan labadaas gole deegaan waxaa hadda qaybtii koowaad ama wejigii koowaad oo broseska golaha deegaanka loogu sameynaya socda degmooyinka baraawe iyo baydhaba oo socdaalkan hadda aan ka imid degmada baraawe anigoo lasoo sameynaynay wasaarad ahaan la tashiga bulshada iyo wacyigelinta habka ugu habboon ee maaragtay loo dhisi karo golo degaan hadda wuxuu noo marayaa maxay ahayto facekii koowaad waxaan soo bilownay bishii disembar maaragtay siddeed iyo tobankeedii ayaa la daahfuray broseska degmada baydhabo iyo baraawe stagekii facekii koowaadna wuu noo dhammaaday wejigii koowaad mar dhow insha allah waxaan bilaabi doonaa wejiga labaad ayaa noo bilaabmi doona sidoo kale degmada ceel berde iyana broseska ayay ku jirtay waxaa hadda aan rabnaa inaan ka bilowno arrimo dib u heshiisiin ah sababtay dib ugu dhacday waxaa ka mid ahaa deegaanka maamulka degmada iyo dadka deegaanka xoogaa is afgaran waa ka jiray marka iyagoo codsaday in dib loogu dhiga si ma aragtay arrinka ay gudahooda u xalliyaan wayna xalliyeen wayna la soo xiriireen hadda waxaan ka bilaabi rabnaa insha allah bishaan gudaheeda ama bisha februaayo gudaheeda inaan ka bilowno dib u heshiisiin inaan ka bilowno guud ahaan arrimaha golaha deegaanka halkaas ay southwest mareysaa waay markaa laba degma aad dhisteen degmooyin kalena hadda waa ku howlan tihiin marka habkee u marteen
waxaa loo maray labada degmo wasaaraddu markii ay tagto degmada waxay la kulmaysaa maamulka degmada kadib waxay la kulmaysaa bulshada degan degmada degan iyadoo la samaynaysa wada tashiyo ballaaran la samaynaysa haddii khilaaf uu jirana waxay wasaaraddu marka hore qabanaysaa dib u heshiisiin oo beelaha markaas khilaafku ka dhexeeyo haddii markaas khilaafkaas uu yahay khilaaf fududna maaragtay intaan la sameynin ayaa maaragtay ayaa la xaliyaa dib u heshiisiintaas marka la qabto kadib waxaa bilaabanaya brocesskii oo uu ugu horeeyo in la dhiso guddi la yidhaahdo preparation committee oo degmada dadka degan ah guddigaas in la diyaariyo guddiga qabanqaabada kadib guddigaas qabanqaabada markii la diyaariyo oo dadkii deegaanka ay isku raacaan waxaa dhacaysa in ay kuraasta meesha ay qaybsadaan ka qabiil ahaan ay u qaybsadaan kadibna ay iyagu ergadi keenaan ergadi marka la keeno musharaxiintii ay yimaadaan musharaxiintii haddana guddi doorasho la sameeyo guddigaas doorashada uu qabto doorashadii sidaas ayaan u marnaa
ilaa hadda markaa caqabadaha aada la kulanteen degmooyinka aad soo dhisteen maxaad inooga sheegi kartaa
caqabado waa jiraan maaragtay degmo walba waxa ay leedahay caqabado u gaar ah ayay leedahay tusaale ahaan waxyaabaha ugu badan oo la isku qabsado waxa ay tahay deegaanka cidda degan oo ah maxay ahayto degmadan reer hebel ma degano oo kuraas wax kuma laha waa caqabada koowaad oo in la xaliyo u baahan haddii dadkaas deegaanka ay degan yihiin in ma aragtay maamulka ay ka qayb qaataan haddayna deganayna degmooyin kale ayay degan yihiin degmooyinkaas kale ay kasoo qayb galaan caqabadaha labaad oo ugu weyn oo mararka qaarkood lala kulmo waa habka awood qaybsiga iyadoo aanan jirin wax shuruuc la raaco ama maaragtay doorasho guud ahaaneed oo xisbi aynan jirin waxaa aada u adag qaabkii awoodda ay u qaybsan lahaayeen inta badanna wasaaradda markii ay xallin waayaan mararka qaarkood waxaa la gaaraa maaragtay go-aano siyaasadeed oo maamulka maaragtay madaxdiisa sare ay gaaraan iyagoo dib ugu soo celiya maaragtay habka awood qaybsiga ayna sheegaan inay ku heshiin waayeen oo dowladda ay markaas ay wixii ay u qaybiso marka caqabadahaas waa jiraan waxaa kaloo ka mid ah kaalinta dumarka tusaale ahaan degmada bardaale waxaa dhacday in la waayo dumar ma aragtay maamulkii isu soo taaga oo isu soo sharaxa iyadoo ma aragtay loogu talagalay kuraas dumarka keliya ayaa haddana waxaa la waayay in gabar isu soo taagto oo inay ka mid noqoto maamulkii ka mid noqoto ayaa la waayey waxaa gabar keliya issoo sharaxday gabadhii kale markii dambena way iscasishay markii ay ogaatay inay meesha keligeeda ku tahay marka caqabadahaas oo isriixriixa iyo isjijiidka beeraha way iska jiraan laakiin muddo kadib waa wax iska xalisma sidee ku xaqiijisay markaa in gabdhuhu ay iyagu diideen oo aanay soo sharxin iyo in beelaha ama dadka ay matalayaan ay u diidan yihiin inay gabdho matalaan sidee ku xaqiijiseen deetiin wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ku xaqiijinaynaa gabdhaha xafiiska wasaaraddu mar walba waa uu furan yahay ciddii issoo sharaxaysa tusaale ahaan xudur oo kale waxay ahayd in la sugo in ka badan two week inay gabar soo istaagto oo ay kursiga soo istaagto haa laba asbuuc inay soo gabar soo baxdo ay issoo sharaxdo in arintaas hawshaas ay u xayirneyd laba asbuuc arintaas gabdhaha darteeda marka markii la waayay ay wasaaraddu waxay go-aansatay in ma aragtay ay ay ay broceska ay hore isu wado
waa gartay marka xudura dhisteen gabar ma lahayn bardaalaad dhisteen gabdho ma lahayn oo golihii deegaanka ku jiray marka arrintaas soo uma muuqato in yani ugu yaraan doorkii haweenka oo ka maqan meesha ay saameyn ku yeelanayso golayaasha deegaanka
bardaale golo deegaanka gabdho waa ay ku jiraan laba gabdhood ayaa ku jirta oo iyaga issoo sharaxay oo kuraastaas maaragtay si wanaagsanna ku qaatay iyada laftirkeeda gabdho kaleo issoo sharaxa ma aanan arkin laakiin labadaa gabdhood way issoo sharaxeen wayna xeleen degmada bardaale waa waa ay ku jiraan golaha deegaanka
waa gartay hadda baydhabo ka waran sidee uga bilowdeen magaalada iyaga iyada ayaa xarun ku meel gaar oo dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kale baraawo kale waa ka wadaanoo xarunta rasmiga ee maamulka ah marka sidee hadda dhismaha golaha deegaanka aada uga wadaan degmada baydhabo iyo baraawe waxaa la dahafuray sidaan hore u sheegay siddeed iyo tobanka bishii hore waxaana uga wadnaa waxaan wadatashii ballaaran la sameynay dadka degan degmada baydhabo iyo bardaale labadaba si wanaagsan ayaan isu afgaranay wixii khilaafaada gudahooda ku jira maalan tusaale ahaan degmada baydhabo inta badan waa xalinay haddana waxaan u gudbaynaa wejiga labaad oo ah in aan diyaarino golihii deegaanka guddigii qabanqaabada golaha deegaanka inaan diyaarino aan isu keeno odayaashii degmada si ay awoodda u qaybsadaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar maxamed macalin ayuu kaasi ahaa dowlad goboleedka jubbaland waxay ku holan yihiin samaynta guddiyada ka shaqaynaya dhismayaasha golayaasha deegaanka ee deegaanada jubbaland waxaa loo qorsheeyey shan degmo oo ka mid ah degmooyinka gobolada jubbaland degmooyinkaas oo qiimeen horudhacna laga sameeyey haddaba barnaamijka wadajir waxaa uga waramay halka ay wax u marayaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan xaaji cabdi waxaana waraystay maxamed nuur macalin maxamed waan idinkaga mahad celinaya fursadan qiimaha badan oo nasiiseen inaad ii waraysataan horumarkii aan ku tillaabsanay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland runtii waxaa guul weyn inoo ah in sharciyadii dowladaha hoose ee dowlad goboleedka jubbaland horey loo ansixiyey kadib markii la ansixiyeyna fiiska koowaad waxaan priority siinay ama mudnaan siinay shan degmo sida garbaharey kismaayo afmadow doolo iyo luuq shantaa degmo waxaan ka sameynay assessment iyo xog uruurin aan bulshada qeybaheeda kala duwan aan la kulannay si qiimo badan bay noo soo dhaweeyeen bulshadu runtii ay baahay ugu qabaan in loo sameeyo dowladaha hoose iyo dhisida golayaasha deegaanka riboodyadii way ka soo baxeen oo hadda waan haynaa gacantaan ku haynaa waxaa kale oo runtii aan noo suuragalay inaan waxaa jiri doontaa laba commitee technical committee ah labada waxaa ka mid ah kow kuwa doorashada committeega doorashada iyo kuwa dib u heshiisiinta labada waxay noqon doonaan her state wasaaradda arrimaha gudaha way brobostreysay haddana xafiiska madaxweynuhu la yaallaan sugaynaa in any time la saxiixo markii la saxiixo kadibna waxaan samaynaynaa inaan golayaasha deegaanka dhismaheeda aan bilowno ku bilaabi doono degmada doolow marka markaan shantaas soo dhammaynay waxaa kale oo haddana samaynay beliya hadda lasoo dhaafay shir aan isugu yeernay hay-adaha caalamiga oo nagala shaqeeyo dhisida golayaasha deegaanka iyo xasilintaba kulli oon kala hadlayna kow mashruucan waa mashruuc loo baahan yahay oo runtii aan aaminsanahay mustaqbalka soomaaliya inuu ku xiran yahay marka sidii fanka loogu kordhin lahaa uu noqon lahaa mustaqbalka wax jiro una noqonin wax intii la dhiso laga tago waxaa kaloon kala hadalnay sidii ay oga qayb qaadan lahayn haweenka hanaanka dowladnimo iyo dhisida even golayaasha deegaanka say oga qayb qaadan lahaayeen oo runtii arrin muhiima annagoo aaminsan haweenku inay yihiin lafdhabarka nabadda waxaa kaloon ka hadalnay update inaan isa siinay oo wixii noo qabsoomay wixii caqabada ahaa annagoo caqabadahana kasoo maadaama degmooyin laga dhisay koonfur galbeed oo barnaamijkan noogu horrey walaaleen caqabadihii ay la kulmeen annaga sidaan oga tillaabsan lahayn ayadana waan ka wada hadalnay waxaa kale oo ayadana aan fokaas saarnay maadaama aan ogaanay mashruucan barnaamijkan inuu muhiim u yahay dhammaan dowlad goboleedka jubbaland inaan bulshadii gaarsiino muhiimadda ay leeyahay inaan ka dhaadhicino mashruucan muhiimadda u leeyahay iyo nidaamka dowladnimo iyo amniga siduu oga qayb qaadanayo iyo dhismaha golayaasha deegaanka waxaan codsannay in hataa lacaga qaar aan u wareejisano si aan diyaarada ugu helno accessibility degmo qaarkood aan tagno waxaan tagnay garbaharey bulshadii baan la shirnay waan ka dhaadhicinay wacyigelin baan u samaynay muhiimadda ay dowladaha hoose iyo dhisida golayaashan maxaa lahay oga sheekaynay runtiina waxaa halkaas maalintaan kasoo baxaynay intaa oo dumar oo haweenna isa soo sharxeen ayagoo leh runtii waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano hanaanka dowladnimo oo annagana aad noo dhiirigelisay bulshada dowlad goboleedka jubbaland aad u dhiirigelisay waxaa kale oo maxaa la dhahay aan tagnay doolo oon saasoo kale shir kaga qabanay oo maxaa la dhahay decentralization forum oo nooga dhaadhicinayno muhiimadda ay leedahay dowladaha hoose kismaayaan ka qabanay bishan hadda aan ku jirno afarteeda ilaa shanteeda waxaan aadi doonaa magaalada baardheere hadduu ilaahay raalli ka noqdo intaa waa intii aan dowladaha hoose hadda ay nooga marayso maadaama aad ku raacisay xasilinta oo ayadana lafdhabar u ah soo celintii sharaf ee soomaaliyeed ee dibdhiska dalka labadii bilood hadda lasoo dhaafay waxaan wax ka qabanay tuulada goobweyn oo kismaaya hoos tagta oon maxaa ka samaynay nolosha ceedceedda oo ku shaqeynay ceedceedda ilaa afartan xaba runtii magaalada bilicdeedana aaday isku bedeshay oo hadda waxaan rajaynayna hal habeen madaxweynaha iyo dhammaan wasiirada inaan tagno kasoo cashayno waxaa kaloon ka daahfurnay xafiiska ay ku shaqayn lahayd deegaankaas oon mar dhow ka xariga ka jarnay oo lagu shaqayn doono oo qalabkeenu u diyaarinay waxaa kale oon samaynay waxa la yidhahdo buushkaliyaring dhirta inaan jarno oo waxaa laga jari doonaa googweyn ka bilaabato yuuntooy qaamqaam ilaa buulagaduud sababta aan mashruucan u keennana waxaaway kow inaan shaqo abuur bulshada ugu samayno afartaa tuula ay ka shaqeeyaan oo runtii wax ka helaan bishii laba in aan sukuritiga iyo amniga kor ugu qaadno maadaama qolasha nabaddiida ee shabaab ay ku dhuuntaan jidadka iyo ay miinooyin geliyaan oodihii in laga qardeeyo jidka agagaarkiisa runtii guulo weyna ayadana ka gaarnay midhowna mashruuca waan soo gabagabaynaynaa meelo kaloo fara badan inaan ka samayno waan rajaynaynaa waxaa kale oo runtii noo qabsoomay mashruuc la yidhaahdo community dialog oo ah oo mashruuc loogu talagalay in lagu maalgeliyo lagula hormariyo degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed ee ay dowladdu wasaaradda arrimaha gudaha ay hormuud ka tahay waa mashruuc iskaa wax u qabso ah oo bulshada matalan degmaa la tegayaa waxaa leeyahay toban kun oo doolar hal doolar hadday la imaadaan afar doolaraa loogu darayaa toban kun ay la imaanayaan afartan kun oo doolaraa loogu darayaa marka waa mashruuc aad muhiim u ah fayskiisa koowaadna gadow ka bilaabanayaa waxaan isugu yeernaa dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo maxaa lahay gobollada isbuucbuu noo socday waana soo gabagabaynay waxaana rajaynaa insha allahu mashruuc mara dhul inuu noqon doono fayska labaadna jubbada hoose uu ka bilaaban doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo intaasaan bish labada bilood lasoo dhaafan oo qabsamo macasalainta iyo dowladaha hoose waxaa kaloo rabaa inaad mudanaagaasiba guud nooga jawaabtid shirkii doolow in aysan ka qayb gelin ergadii garbahaaray arrimahaasi sidee ku xalliseen
runtii waa mahadsan tahay waana su-aal aad u fiican runtii dee hadda waxaan ku jirnaa annagu bilow shacabka soomaaliyeedna inaan sharaftoodi hibadiidii soo celinno oon dadku midayno haddee qalad waa dhici karaa maaanay ka soo qaybgelin arrintii ayada ahaydna waa la xalliyey waxaa loo diray mas-uuliyiin ka socota dowlad goboleedka jubbaland ee soomaaliyeed waxaana xal weynba u ahaaba guddoomiyaashii ka socday degmooyinka dhanna ama kismaayo isugu keenna oo isbuucan oo dhan laga shaqaynaya sidii loo adkayn lahaa maarata wada shaqaynta dowladda iyo kulli waxaana ku guulaysanay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka kulli ay maxaa lahay midnimada ka shaqeeyaan oo horumar ka shaqeeyaan maanta aan kula hadlayo hadda shirarkan markaan dhammeeyo aniga naftay waxaan u socdaa deegaanada gudo inaan dhex fadhiisto bulshada anoo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha sidii aan bulshada u gaarsiin lahayn mashaariicda xasilinta dowladaha hoose iyo kulli kuwa kaabayaasha maxaa lahay lagu horumarinayo adeega bulshada caafimaadka waxbarashada marka waa waa la xalliyey waana dhammaatay waxaana daliilkugu ah in aan dhammaanteena annagoo degmooyinka guddoomiyaasha waxba ka maqneen isugu nimaano kismaayo howshaasna waa gabogabo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland ayuu kaasi ahaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad naga dhegaysanaysaan waa hagaag iminkana hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedkaasi maxamed cali cadli waxuu sheegayaa in dowlad goboleedku uu heer gabagabaha u marayo samaynta sharciga lagu dhisayo golayaasha deegaanka ee heer dowlad goboleed waxa uu tilmaamay inay soo gebagabeeyeen wadatashyadii ay la sameynayeen bulshada ee la xidhiidhay hindis sharciyeedkaasi
waxaa noo suuro galay hindisa sharciyeedkii dowladaha hoose in aan marsiino wadatashyadii haddii ay noqon laheeday dhanka dowladda iyo haddii ay noqon laheeday dadka arrimaha bulshada iyo maaragta dadka shacabka ah arrintaasoo aan ma aragtay iyadana aan aan soo gabagabaynay wadatashidaas oo aan ku qabanay magaalada dadweyne iyo magaalada jowhar oo loo jeera haddana wuxuu u yaalaa golaha wasiirada insha allahu tacaala wasiir cadle waxaa kale uu ka hadlay dib wiishisiinta ay ka wadaan deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe
waxaa kaloo noo suuro galay in aan qabanno dib u heshiisiin beela ku dagaalamay tuulooyin ka tirsan degmada balcad iyo tuulo ka tirsan degmada jowhar dib u heshiisiintaasoo aan ku qabannay magaalada jowhar oo laga gaaray heshiisyo go-aamaha adna laga soo saaray wixii dhex yiilay beelihii isqabsaday dhammaantoodna heshiis ay kala saxiixdeen isla markaana ay samaysteen guddiyo ka hortaga wixii dambe oo yimaada
heshiiskaas ayaan asagana sucuubaogaadinay waxaa noo dhiman dilmudejintii dadkii dib loo dejin lahaa
markanna dowladda siralion oo ka mid ah dalalka afrika ayaa waxay soo dalbatay isticmaalka qorshe qoraalka hanaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose ee soomaaliya ee loo yaqaano wadajir waa sheeko cajiiba tani waxaana ay ku timid markii wafdi ka socda soomaaliya ay shir ku saabsan dowladaha hoose u tageen dalka siralion oo ka mid ah dalalka ka soo baxay dagaalada sokeeye waxaana ay la kulmeen wasiirka dowladaha hoose ee dalkaasi waxa uu codsaday in la tuso qorshe qoraalka hanaanka qaran ee wadajir ee lagu dhisayo dowladaha hoose ee soomaaliya cumar maalin oo ah aqoon-yahan madax ka ah dalladda soydan kana mid ahaa wafdigii tegay dalka siralion ayaa barnaamijka wadajir uga sheekeeyey sida arintaasi ay ku dhacday aada horta u mahadsantihiin marka ugu horeyso salaan kadibna waxaan rabaa inaan waxyar ka dhaho barnaamijka maamul cusameynta degmooyinka hay-adda aan madaxda ka ahay ee soydan waxay ku mashquulsaneedba muddooyin fara badan si aan loo helo taasne waxaa lama huraan naqatay in la helo framework ama qorsho lagu shaqeeyo kaas oo ay dowladdu hogaaminayso dad soomaaliyeed ay mataqaanaa ka geystaan talo waxaan ku jirnay dadka talada ka geystay sida aada ugu weyn oo diyaariskiisa barnaamijkaas markii la diyaarshanay dhaqangelkiisiina gacan iyo waxaan ka geysanay hirgelintiisii gacan weynaan ka geysanay oo waxaan qayb ka ahayn consortiumka ay hogaaminayso hay-adda f c a ee hadda ka soo dhisay xudur iyo bardaale maamulka degmooyinka una qorshaysan inay u gudbaan hadda jubbaland maadaama wadajir framework aan wax ka diyaarinay muddo hadda laga joogo hal san iyo bar ka hor ayaan waxaan fursad u helnay inaan waddankan siralion la yidhaahdo oo isna waddan dagaal sokeeye ka soo baxay wuu ugu faa'iideyno ama wax ka barto barnaamijkan maamul u sameynta degmooyinka wasiirkii dowladaha hoose ee siralion markii uu arkay qorshahan wadajir aada ayuu la dhacay wuxuuna codsaday in wax laga baro lalana diyaariyo qorshaha mid la mid ah waddanka siralion kaas oo ku salaysnaanayo dabeecadaha iyo dhaqanka waddankaasiito waa ka caawinay bishaan hadda january labayolabaatankeeda ilaa shan labaatankeedina waxay nagu casuumeen magaalada freetown oo aan ugu tagin socdaal kaas oo ay ku soo bandhigayeen barnaamijka qorshahooda ku aadan maamul sameynta degmooyinka iyo degmooyinkii ka faa'iidaystay marka ilaa iyaga hadda iyagii annaga naga dambeeyo oo annaga wax naga bartay saddex degmeed ku guulaysteen inay maamul u sameeyaan waxaan la kulnay dowladdii waxaan loo dadkii degmooyinka loo dhiseen casuumeen ayaan aragnay meeshay noogu mahad celiyeen annagana waxaan u mahad celinay inay noqdeen dad ka faa'iidaysta wixii annaga aan wadnay taa oo annaga naftirkeeda noo cadaysay soomaaliya inaysan ahayn keliya meel colaad iyo khilaaf iyo dagaal uu ka jiro ee tahay meel xataa wax aqoon ku deeqi karto wadamada dagaalada sokeeye ka dhacay anoo fursadaan ka faa'idaysana waxaan rabaa oo kale inaan xuso inaysan ahayn tan keliya marka ugu horeysay waxaa jiray qorshe kale oo hayadda soydan ay ka shaqayso oo ah barnaamijka tiiraaya bixinta oo la yidhahda quraca nabadda kaasoo ka kooban si dadka loo tiiraayo bixin lahaa loogu cashooyinka loogu saari lahaa iyadoo loo maraya dhaqanka barnaamijkaas waxaan quraca nabadda buuggaas aan diyaarinay sidoo kale waxaan barnay oo aan la wadaagnay south sudan waddanka la yidhaahdo oo runtii ka faa'iidaystay nin aad u ahaa artiste alif allah u naxariista hadda geeriyooday iyo nin yidhaahda maxamed yaxye ayaan halkaa aaday oo u dirnay inay dadkaas ka caawiyaan si u diyaarin lahaayeen buug la mid ah brograam la mid ah brograamka quraca nabadda waxayna diyaarsheen brograam iyaga ku salaysan dhaqankooda iyo khilaafaadkooda oo la yidhaahdo morning star iyagana dad abaal loo haayo ayay naqdeen oo dad soomaaliya ka faa'iidaysta ayay naqdeen marka markii la yidhaahdo arrimaha dibheshiisiinta iyo nabadeynta runtii wadamada dagaalada sokeeye ku jira haddeer ama ama ama muddo soo maray oo aan wili ka kabsan soomaaliya waxa badan ayay u faa'iiday kartaa
cumar maalin madaxa dallada suydan ayuu ahaa waxa uu waramayay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa farsamaynaya keys cali shire anigoo cabdishakuur cali axmedan waan soo jeedinayey intaan mar kale dib ugu kulmi doonno hadduu eebba idmo waa bahdii barnaamijka oo idin leh sida ay nabadgelyo
wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal